waxaa kor u kac laga dareemaya hanjabaadaha isweedaarsanayaan dowladda shiicada ee iiraan iyo yuhuudda iyagoo isdhaafsaday duqaymo culus oo burburiyey kaabayaal militari waxaasoo kale koror ku yimid duqaymaha maraykanka ee ka dhanka yeman iyo xuutiyiinta falanqayaasha ayaana rumaysan in dagaal furan oo dhinacyo badan leh laga yaabo inuu sanadkani dhaco inkastoo maraykanku uu diradda saarayo maraakiibta iyo gantaalada balaastiigga ee iiraan waxaasoo kale la saadaalinaya haddii uu qorxo iska horimaad ka dhaca badda ay dagaalada socda ay yeelan doonaan cabir ka duwan kan haatan ka dhacaya gobolka kaasoo aan la arag muddo tobnaan sano ah inkastoo baabuurta gaashaaman diyaaradaha dagaalka kuwa aan duuliyaha lahayn nidaamka difaaca hawada iyo ciidamada lugta ay muddo dheer ka qayb qaadanayeen dagaal lala galo yuhuudda waxaa haddana dagaaladaasi marna qayb ka noqon awood badeed taasi oo leh xeelad iyo awood saameyn oo dagaalada wax ka beddeli karta gaar ahaan dagaalada dhinacyada badan leh ee ka kooban baaxadda juqraafideed ee ballaaran dagaalka badda ee ka dhici kara gobolka waxay u badan tahay inaanu ku koobnaan doonin yuhuudda oo dhinaca iiraan iyo xulafadeeda oo ay ka mid yihiin ururada ay taageerto oo dhinaca kale ah balse waxaasoo kale ka mid noqon doona xulafada ugu waaweyn ee yuhuuddu leedahay sida maraykanka oo si istaraatiiji a ugu sugan gobolka isagoo adeegsanaya cudud ciidan iyo maraakiibta badda tobankii sano ee lasoo dhaafay iiraan waxay dadaal ballaaran gelisay miisaaniyaddeeda difaaca ciidamada badda iyo cutubyada ilaalada kacaanka iyadoo biyaha khaliijka u arkaysa inay tahay halka ugu macquulsan ee uu ka dhici karo iska hor imaad ay la gasho maraykanka dhanka awoodda haddii aan u nimaadno dowladda iiraan ayaa haysata lixdan iyo toddoba markab oo nooca dagaalka ah marka lagu daro doonyaha qaada weerarada degdega iyo maraakiibta saadka ee caawiya inta badan maraakiibtan iyo kuwa badda hoosteeda mara ee ay iiraan haysato ayaa ah kuwa duug ah kuwaasi oo jira soddon iyo saddex sano halka qaarna ay shaqaynayeen in ka badan konton sano hase ahaatee tihraan ayaa hadda waddo dadaalo ay ku soo saarayso ilaa sagaal markab oo cusub dagaalkii dhex maray iiraan iyo ciraaq ayaa saameyn weyn ku abuuray qaybinta istaraatiijiyadda badda ee iiraan dagaalkaasi ayaana daaha ka qaaday daciiftinimada maraakiibta waaweyn ee ka dhanka ah weerarada cirka iyo gantaalada taasi oo keentay in iiraan ay samaysato maraakiib yaryar oo ku hubaysan gantaalada arrintan ayaana tehraan u ahayd casharo wax ku ool ah oo ay ku horumarisay awooddeeda militari ee dhanka badda ah ciidamada badda ee dalkaasi ayaa si aada loogu daadgureeyey gacanka cumaan badda carabta ah iyo baxrul qaswiin ee dhacda bartamaha qaaradda yurub iyo aasiya halka ciidamada ilaalada kacaanka ay saldhigyo ka samaysteen gacankaasi tan ayaana daaha ka qaadaysa xeeladaha howlgelinta ay dowladda iiraan ku muujinayso awooddeeda badda faa'iidada juqraafiyadeed ee iiraan ka leedahay carqaladaynta marinbiyoodka homos ayaa u oggolaanayso inay maamusho marinada istaraatiijiyadeed ee gobolka taasoo siinaysa awood ay ku hormariso ka hortagga dhaqdhaqaaqyada ciidamada maraykanka ee isku socodka badda iiraan ayaana dhanka kale leh awood gantaala oo u sahlaya inay si fudud u duqeeyaan bartilmaameedyo gaaraya masaafo dhan ilaa laba kun oo kilomitir sida gantaalada shahaab saddex iyo cimaadwan taa beddelkeeda ciidanka badda ee yuhuuddu waxay hadda haystaan ku dhowaad lixdan markab oo kuwa dagaalka ah kuwaasoo shaqooyinkoodu ay kala duwan yihiin waxaana ka mid ah lix markab oo ka mid ah kuwa quusabadda shan iyo toban ka mid ah kuwa dheereeya iyo soddon iyo siddeed maraakiibta ilaalada ah halka ciidamada badda ee gumaystuhu ay sugayaan helitaanka saddex markab oo kuwa quuso ah iyo kuwo kale oo noocyada dheereeya ah maraakiibta gumaystaha yuhuudda ayaana cumrigooda lagu sheegaa celcelis ahaan ku dhowaad labaatan iyo laba sano taasoo ka dhigaysa hub casri ah oo tiknolojiyad sare leh yuhuudda ayaana mudnaanta koowaad saartay istaraatiijiyadda difaacidda badda si ay u ilaaliso ilaheeda dhaqaalaha gaar ahaan meelaha uu soo maro gaaska ee badda mediteraneanka kuwaasi oo yuhuudda siiyey amniga tamarta iyo xasiloonnida dhaqaalaha istaraatiijiyadda yuhuudda ayaa hadaf ka dhiganaysa ka hortagga inuu hub gacanta u galo cid kasta oo ka soo horjeeda ama kula loolamaysa dhulka ay xoogga ku haysato ee falastiin sida muqaawamada dalkaasi iyadoo ururisa waa yuhuuddee xog sirdoon iyo macluumaad badan si ay ugu hortagto inuu hub soo galo marinka kaza gaar ahaan dhanka badda markabka lagu magacaabo saacir lix oo uu farsameeyo jarmalka ayaa la rumaysan yahay inuu awood badani ku soo kordhiyey ciidamada badda ee yuhuudda markabkani ayaana qaada nidaamyada difaaca cirka oo hormarsan kuwaasi oo u oggolaanaya inuu ka hortago khataraha gantaalada weeraradii ka dhankaa yuhuudda ee ka imanayay yeman kuwaasoo si gaara u beegsanaya dekedda iilaad ee yuhuudda ayaa muujinaya in ciidamada badda ee yuhuudda iyo sirdoonkooduba ay mararka qaarkood awoodi waayeen ka hortagga khataraha soo wajahaya dekeddaasi taasoo daaha ka qaadayso in yuhuudda aysan keligeed ka hortegi karin khataraha tooska ah ee ka dhanka ah ilaheeda dhaqaalaha iska baddaa inay weerar dhinaca badda ay ku qaado dowladda iiraan iyadoo aan wax taageeraha ka helaynin maraykanka xitaa iska hor imaad ay ciidamada badda ee maraykanku ay la galaan kuwa iiraan ma noqon doono dalxiis iyo damaashaad ay badda u soo aadaan inkastoo farqi weyn uu u dhexeeyo awoodda labada dhinac maraakiibta iiraan ayaana ku soo wajahan maraakiibta ciidamada badda ee maraykanka ee ku sugan gacanka carbeed kaasoo habdhaqan ay washington mararka qaarkood ku tilmaantay xadgudubyo iyo awood muujin iyadoo soo saartay dignino badan oo ku wajahan maraakiibta loo yaqaano sawaariikh ee taabacsan ilaalada kacaanka ee iiraan dhanka kalena sheegtay in laga yaabo inay qaaddo tallaabooyin isdifaacid ah tan iyo toddobadii bishii oktoobar maraykanku waxa uu sii kordhiyey joogitaankiisa iyo inuu ciidamadiisa badda ku baahiyo gobolka ku teedsan xeebaha iiraan kuwaasi oo wata maraakiibta xambaara diyaaradaha istaraatiijiyadani ayaana loogu gol leeyahay in lagu wiiqo dhaqdhaqaaqa iiraan ee biyaha gacanka carbeed iyo cumaan sidoo kale tan iyo toddobadii oktoobar wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa gobol ka geystay awood milatari oo horumarsan halka taliska dhexe ee maraykanku uu kormeeray daabulidda diyaarado dagaal oo dheeraad ah oo ay ku jiraan daraasiin ka mid a diyaaradaha f labaatan iyo labo iyadoo intaasi lagu darayo in markabka diyaaradaha xambaara ee u s s rosvelti ay ka rareen gacanka khaliidka una rareen badda carabta labada markab ee diyaaradaha xambaara ee ku sugan gobolka ayaana hadda waxa weheliya kuwo wax burburiya oo awood u leh inay ka hortagaan gantaalada balaastikada ah iyadoo laga yaabo in maraykanku uu dib u dejiyo gobolka nidaamka difaaca ee habada iyo gantaalada laga soo raray badweynta basifikada si kastaba ha ahaatee wakhti xaadirkani waxaa muuqata in iiraan iyo maraykanku ay go'aansadeen inay xiisadda dejiyaan oo ay galaan wareegyo wadaxaajood ah oo lagu qaboojinayo hardanka tooska ah ee ka socda biyaha khaliidka kaasoo ah isku dhac muuqda ilaa hadda una muuqda mid ku dhow tan iyo maamulkii madaxweynihii hore ee maraykanka george w bush